madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha qaranka ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliyeed ergeyga qaramada midoobay ra-iisul wasaare ku-xigeenada wasiirada taliyaasha ciidamada wasiirra ku-xigeenka wasiirra ku-xigeenada xildhibaanada salaadiinta culummada boqorada boqorrada iyo malaaqyada ee ergooyinka ka socda gobollada waddankao dhan ummadda soomaaliyeed ee halkaan isugu timid iyo kuwa dibadda ka fiirsanahayaba waxaan idinku soo dhowaynahayaa ama idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan dabadeed waxaan leenahay soo dhowaada welcome benvenuto benvenu soo dhowaada maanta waa maalin taariikhda soomaaliyeed geli doonta taariikhda soomaaliyeed waxay ku gelaysaa tan iyo lixdankii dowladihii la dhisahayey dibadda ayaa lagu dhisahayey hase ahaatee waa dowladdii labaad ee waddanka gudaheeda ama tashigeeda in dowlad lagu dhiso aada hadda u fadhidiin waxaan ka cudur daaranaynaa haddaan nahay bulsho weynta gobolka banaadir wax allaale iyo wixii dhibaato ah amase carqalad ah amase cariiri ah aad la kulanteen intii aad ku sugnaydeen magaaladan waxaan ka cudur daaranaynaa wax kasta oo ergada oo dhib ah ama daahid ah ay la kulmeen ayaan ka cudur daaranaynaa waxaan leenahay bulshada reer muqdishow caasimaddii ummadda soomaaliyeed calaamadii midnimada ummadda ee qaranka soomaaliyeed caasimaddiinnii waddankiinnii qalbigii ummadda soomaaliyeed maskaxdii ummadda soomaaliyeed ku soo dhowaada ayaan idin leeyahay maanta waxaad u fadhidiin oo taariikhda aad ku gelaysiin in aan ka tashanno dastuurkii ummaddan lagu dhaqi lahaa sannadaadka soo socda dabcan dastuurka hal mar lama dejiyo waa marba waxbaa laga bedelaa ama waxbaa lagu soo kordhiyaa laakiin dastuurkii hadda ummaddan lagu dhaqi lahaa ayaad u fadhidiin taariikhdana waad gelaysiin waxaa laydinka codsanahayaa ama idinka dalbaynaa ama ummadda soomaaliyeed oo dhan idinka sugaysaa mas-uuliyaddaas in aad gudatiin oo wax kasta een ummaddan u qalmin ama dareenkooda wax u dhimahaya amase jiritaankooda wax u dhimahaya ama mustaqbilkooda iyo midnimadooda iyo qarannimadooda wax u dhimahaya iyo dowladnimadoodaba inaad adinkoo hal qalbi ah in aad ka saartiin oo dahdiinkaasi ka baxo ummadda soomaaliyed waa isku raacsantahe dastuurkani ummad gaara dad gaara uma danayn doono wuxuu u danayn kanahayaa qof kasta oo muwaadin ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah inuu dareenkiisa ka tarjumo ayaa loo baahan yahay sidaas awgeed waxaad u fadhidiin ergadii soomaaliyeeday ee masalaysay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba inaad arrintaas aad aad uga frojignaataan oo dastuurkaas aad si degdega waktiguna waa idinku yarnahay waan ognahay laakiin ummadda soomaaliyeed wax ay berrita idinku abaalmariso oo ay taariikhdayda ku xuso in aad soo saartiin ee ummaddan dan u ah ee qof kale aan dan u ahayna ummaddan ay ku dhaqmayso midayn kara dareenkooda midayn kara shucuurtooda midayn kara midnimadooda keeni kara isxambaarkooda iyo wadajirkooda iyo walaaltinimadoodana keeni kara taas ayaad u fadhidiin maantana taariikhda ayaad gelaysiin waadna mahadsantihiin ku soo dhowaada caasimaddiinnii ku soo dhowaada meeshii calaamadda u ahayd midnimada ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin